imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee labada kun labaatan iyo afarta ayaa waxuu ka socda iskuulada ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ayaa waxaa sanadkan diyaariyey oo dejiyey qorshaha wasaaradda waxbarashada jubbaland taasoo sare lagu qaadaya tayeenta waxbarashada ardayda wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seyraar maax oo daafura imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladaha loo soo maray diyaarinta imtixaanaadka isagoona gabdhaha ugu baaqay inay booqdaan goobaha waxbarashada saad ogtihiin imtixaamka fasalka sideedaad waxaa qaada stateka stateka ayaa qaada oo madax bannaan isagaa dejiya kontaroola qaybiya geeya meelaha looga baahan yahay runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka jubbaland runtii alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadle laakiin caqabado badanoo waxaa jiray naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadhi lahaa laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay maantana waxaanu ku faraxsannahay jubbaland guud ahaan in uu ka dhacayo imtixaamkan ama ka furmay guud ahaan maaragtay maanta oo bish sideed ay tahay waxaan leeyahay ardada soomaaliyeed imtixaam geliyo hambalyo iyo soo dhoweyn iyo inuu ilaahi subxana watacaala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan intaa markii laga tago imtixaamkan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka sideedaad guud ahaan stateka jubbaland waxay gaadhayaan afar kun saddex boqol konton iyo toddoba arday marka runtii waa number yar markii la fiiriyo stateka inta uu leeyahay waxaan rajaynaynaa dadku waalidku inay geeyaan carruurta iskuulaadka oo sanadkan soo socda haddii ilaahayna gaadhsiiyo subxaana wa tacaala nambarka nambar ka badan ama u dhigma laabkiisa inay maarata aan keeni doonaan haddii la idhaahdo wiilashu waa laba kun lix boqol lixdan iyo shan inta gelaysa ka qayb gelayso gabdhuhuna waa kun lix boqol sagaashan iyo saddex farq weyn baa u dhexeeya gabdhaha waxaan leeyahay ha yimaadaan waxbarashada ha tagaan ha tagaan waxbarashada waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro waxaan isku dayaynaa lacagta iyo macallimiinta macallimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadkii hore afar boqoloo macallin baa la shaqaalaysiiyey intaa in leeg baa sanadkan la shaqaalaysiinayaa waa rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadhi doono hadduu la idhaha subxana marka waxaan codsanaynaa gabdhuhu inay maaragtay dadaalaan oo ay tagaan waxbarashada iyo iskuulaadka